barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
waa arbaca bisha juunna waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaxiil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu haynana waxaa ka mid a arday soomaali ah oo wax ka barata dugsi ku yaala gobolka californiya ee dalkan maraykanka oo safar aqoon kororsi ah loo keenay magaalada tan washington in toban ciyaal oo galaaska sideedaad ee laga doorto oo waxbarashadoodii akhlaaqdoodii iyo waxoo dhan u buuxo wadanka maraykanka meesha laga xukumo ee keento ee arkaan indhahooda inay ku arkaan waxaa la barayay iskuulka galaaska historyga laga barayey sidii guriga white houseka sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan dhallinyarada jabuuti oo ka sheekaynaysa xidhiidhka ka dhexeeya nabadda iyo shaqohelista dhallinyarada nabadda waa qaali weeyaan waxaan doonanaa eegatiin jabuuti nabadda ka taagan nabadda jabuuti ka taagan waxa ay maaragtay sabab u noqotay in dhallinyarteedii adduunkana laga qiimeeyo marka inagana si adduunka lanaga qiimeeyo waxaan odhan lahaa dhallinyarta wadamada jaarka ee walaalahaya soomaaliya ka faa'iidaysa wadankiina oo maaragtay wadankiina nabadda u horseeda dhinacii heesaha ayaan iyana ka maqnayn barnaamijkan
hadduu kala guurku dhacay jacaylkeennii gudgalay maantana gacaltooyadii dartaa dartaa dartaa godobaysan tahay dartaa dartaa codkaas xamdan kuwiina goordhow ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida waxaa weli socda dagaalka ay ciidamada ciraaq doonayaan in ay dib ugu hantiyaan magaalada falluuja oo gacanta ugu jirtay kooxda isis waxaana wararku ay sheegayaan in xilligan uu jiro khasaare soo gaadhay dadka rayidka ah ugu yaraan labaatan kun oo caruur ah ayaa ku go'doonsan gudaha magaaladan sida laga soo xigtay hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee yunisef hay-adda ayaa ugu baaqday dhinacyada oo dhan inay hubiyaan bidqabka caruurtan oo halis ugu jira in la askareeyo wargeeska the guardian ee kasoo baxa magaalada london ayaa sheegay in laba ra'yi ururin oo mid si markaasi qadka internetka lagu qaaday midna dhinaca telefoonka ay muujinayaan inay korodhay dadka britishka ah ee doonaya in dalkaasi uu ka baxo ururka midooda yurub ra'yi ururinta the guardian iyo i c m ee dhinaca telefoonka ayaa muujinaysa in afartan iyo shan boqolkiiba dadku ay doonayaan in britain ay ka baxdo midooda yurub halka afartan iyo laba boqolkiiba ay doonayaan inay kasii mid ahaadaan yurub iyadoo saddex iyo toban boqolkiiba aysan weli go-aan gaarin sidoo kale ra'yi ururin dhinaca online-ka ah ama qadka internetka ah ayaa iyana muujinaysa in afartan iyo toddoba boqolkiiba dadku ay doonayaan in britain ay ka baxdo ururka midooda yurub halka afartan iyo afar boqolkiiba ay doonayaan inay kasii mid ahaadaan iyadoo sagaalna boqolkiiba aysan weli go-aan qaadan islamarkaana ganacsatada britain ayaa ka digaya in ka bixitaanka ururka sideed iyo labaatanka dalka kooban ee midooda yurub ay keeni karto arrimo ay ka mid yihiin shaqooyin badan oo dhinaca warshadaha ah oo luma islamarkaana britain ay noqoto dal aan soo jiidan doonin maalgashadayaasha
duhur wanaagsan idin ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan n falastiinay dhalinyaro waxaa jira dugsi ku yaala san diego gobolka california dalkan maraykanka arday badan ayaa wax ka barata gaar ahaan arday badan oo soomaaliyeed gabadh soomaaliyeed ayaana maamulo ka ah dugsiga ilaa toban arday oo dhalinyarada fasalka sideedaad dhigta ayaa washington loo soo diray si ay u booqdaan aqalka cad koongareeska meelaha kale taariikhda kule maxkamadda sare dhulka taariikhda kule dalkan maraykanka ay marka hore taarikhaan u baranayeen horta gobol california marka la yirahdo dadku waxay u haystaan gobolladeena isku xigxiga oo kale ismaaciilow california waa gobol aada u weyn dalkan maraykanka dhaqaalaha dalkan maraykankana qeyb weyn ku leh oo waxsoo saar badan oo gaar ah ayuu dalka ayuu gobolkaasi uu leeyahay marka dugsiyadoo kale markay timaado ma aha california o keliya gobollo badan oo dalkan maraykanka ayaa dhalinyaro laga keenaa ardada iskuulleyda laga keenaa halkani waa caasimadii dalkan maraykanka waxay leedahay muusiyamyo badan ama madxafyo badan oo caan ah oo waxyaabo taariikhiya ay yaalaan xarumihii dowladda gaar ahaan hay-adihii saddexda ahaa ee ugu waaweynaa dalkan maraykanka ku yaala marka waxaa ku yaala xusuusiyo ama taalooyin loo sameeyey dad badan oo caan ah marka cashar ayay u tahay caruurta gobolada kale ka imaaneysa aad iyo aad laakiin ka waran caruurtii halkan ku dhalata qaarkood inaanayba teginba waa waa arrin xitaa sheekada laakiin aan ku weydiin waxa weye california iyo washington oo kale masaafo intee leeg buu isu jira En, cabirka hadda si toosa uma xasuusto ismaaciil laakiin marka aad Safar diyaaradda diyaaradeed oo raac- kale.
marka aad diyaaradda raacdo waa saddex saacadood haddaa ku darto londonaa gaari kartaa
adigu ilaa lix saacadood baa laga yaabaa inaad sii saaraatid Aha, diyaarad saddex saacadood oo kala duwanaanshiyaana wuu noo dhexe saddex saacadood faraqa marka waxa weye waa qof adis ah oo ka baxo kale london oo kale tegi En, u waqti dhahaa intaa u dhow u dhow u dhow marka waxay imanaysaa maraykanka Ad- laftigii saddex runtii saacadood in en, kala horey adiis ilaa meesha la yidhaahdo frankfort intaan usoo socday ayaan u soconayaa haddii aan aado california saddex saacadood noo kala horeynaa iminka hadday lixdii noo tahay iyagana oo saddexdii habeen saddexdii habeen marka saasaa maraykankuna u kala fog yahay marka gobolkaas ayay dhallinyaradani ka yimaadeen haddaba xaruntan v o a ayay nagu soo booqdeen waxaana kala sheekaystay waxay ku soo arkeen goobaha ay booqdeen ugu horreyn waxaan waraysiga ku bilaabayaa farax cabdiqaadir xirsi oo horkacaysay ardayda Um, waxaan ka soconaa iskuul la yidhaahdo Efton Charter School wuxuu ku yaalaa magaalada San Diego, California. Iskuulka wuxuu jiraa toban sano arday intee la-eg baa dhigata ugu yaraan waxaa dhigtaan afar boqol iyo afartan ciyaal ayaa dhigtaan xaggay ka kala yimaadeen dafaacaddayasi ciyaalka waxay ka wada imaadeen badankood waalidkooda soomaali ayay ka imaadeen soomaaliya um, ciyaal qaar waxay nooga imaadeen waddan la dhaho uzbekistan ciyaal qaar waa from mexico badankood laakiin ciyaalka waa ciyaal oo soomaaliya marka waxa ugu weynaa bartaan ama dugsigan loogu dhigtaa muxuu yahay waa dugsi waa maraykan education k to eight weye so waxbarashada maraykanka maxaa idinku dhiirigeliyey een, inaad arday ka soo kaxaysaan tusaale ahaan ilaa california oo aad washington keentaan wallaahi um, pr- principalkeena hadda iskuulka waa gabar soomaaliya waxaa la dhahaa emil um, ayada ayaa la imaatay fikraddan waxay dhahday maadaama ay sanadkan sanadka ugu horeeyay ay tahay principalka iskuulka in ay toban ciyaal oo galaaska sideedaad ee k- laga doorto oo waxbarashadoodii akhlaaqdoodii iyo waxoo dhan u buuxo ee wadanka mas- maraykanka meesha laga xukumo ee keento ee arkaan indhahooda inay ku arkaan waxaa la barayay iskuulka galaaska historyga laga barayay sidii guriga white houseka congresska um, iyo lincoln waxay rabtay in ilmaha ee soo tusto meesha magaalada oo ma- maraykanka laga xukumo inay indhahooda kusoo arkaan maadaama ay bartaan historyga maraykanka iyo meelaha kale la tago oo meeshii maraykanka uu ka bilaamado kale in ilmaha indhahooda kusoo arkaan waan gartay een, waxaan u tegi doonaa haashim oo ka mid ah ardayda ka timi california een, haashim sax.
bal waxaan jeclaa eh, dareenkaaga bal washington baa timi waxyaabo badan baa fasalka lagu dhigayay wixii aad aragtay ilaa hadda intaad washington marisid آه، waxaa aragnaa lincoln memorial waa aadnaa waa sawir iska qaadnaa meel kale waxaa aadnaa ah, washington D- ah, Wash- ah, white houseka sax ah, waxaa aadnaa ah, washington memorialka aadnaa marka meelahanad booqanayso kale een, wax badan waxaa laga yaabaa taariikhda ama classka in lagugu dhigay ha maxaa kaaga baxay waa- waxaa kaga baxay um, waxaa baranayna inaa indhahan kasoo aragnaa rabne markaa soo aragna like waxaa baran is different markaa bara markaa arkayno markaa markaa markaa loo sheegayo xiise gaara ma ku lahayd markaad aragto kale tusaale ahaan markaad maxkamaddii sare ama aqalkii caddaa white houseki aad tagtay markaad dhulkaasoo kala tagtay xiise ma kuu samaysay ha maxaad xiisaysa adu gaar ahaan maxaad si gaara u xiisaysaa Uh, ani waxaa ku fiican science iyo mm, history science iyo history maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad noqotid ani general surgeon aan noqdaa rabaa dhakhtar inaad noqotid daktar surgery maxaad ku jeceshahay Waa dadka inaacayaa jecel ani Uh, ani uh, iskuulka ka dhigta presentka ayahay aad baad mahadsan tahay hablahan u tegi doonaa een, hablo kala duwan baa dabcan la socda tiimka bal magacaaga adoo iigu bilaabi doona haddaan adig kaa bilaabo magacii maxaa waana sax cusmaan calaawi safar baad ka soo gasheen california een, waxaad timaadeen washington waxyaabo badanaad taariikhda ku dhiganayseen baad aragteen markii aad aragtay maxaa kaaga baxay sidee baad u aragtay maxaa dareema like more knowledge more akli uh, because like marka aan baranayno iyo marka aan aragno like isku mid ma aan waayo because um, marka aa aragtid maxaa dareemtaa like akhlaqa ku badnaysiya En magacaaga xafsa axmed xuseen Aan xafsa washington baad timi californiaad ka timi bal dareenkaagii saad u aragtay wixii aad aragtay se mar hore u sheegeen like waa ku faaxsan inaan halka imaado and waxaa arkay maxaa la dhihi jiray like markana loo dhigayo waxa iyo marka aragna se u sheegeen already and waa way kala duwan yihiin so marka waxa arkay waxaa soo xasuustay oo waxaana fahmin eegaa ka fahmaya halkan waana laga tusaya oo kale saas waxyaabay kugu xiisaha badnaad aragtay intii aad booqanaysay meelahan maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa warqadda oo warqadda oo ku qornaa sharciyada maraykanka ah, aragna maanta ah, s- kaasa igu fiicnaa marka maxaa adiga si gaara ku xiise geliyay maxaa si gaara waraaqdaasoo kale ugu xiisaysay Ah, waxaa waxaa in badan ah, ka dhigan jirnay ma- macalinkana waxba in badan noogu dhigi jiray si uu wadanka loo bilaabay marka wadankan wuxuu ka bilaabdaa warqadaas warqadaas like arageeda waxaa like soo xas- eh, waxaa like igu soo noqday maxaa la dhihi jiray en, inaa fahmo wadankeeda halkan uu ka istaagaray halkana laga soo bilaabay dadka waxaanay qoran sida like, oo oo loo sameeyo wadanka saasa like waxaysme kuwaas waxay ahaan qaar ka mid ah dhalinyaro laga soo kaxeeyey ama wax ka bartaa dugsi ku yaala san diego oo loo keenay caasimadda washington ee dalkan maraykanka si ay u arkaan goobaha taariikhiga ah waxayna nagu soo booqdeen xarunta v o a
ismaaciilo waxaa la yidhaahdaa nabadda iyo nolosha iyo horumarku waa isku xiran yihiin haye qaar ka mid a dhallinyarada jabuuti ayaa waxay ka sheekeynayaan xiriirka ka dhexeeya nabadda iyo shaqo helista dhallinyarada marka shaqala-aantii een, aadka looga caban jiray waxaa laleeyahay nabadda laftigeeda door badan bay ka leedahay nabadda dooray ku leedahay horumar inay dadku sameeyaanna qeybay ku leedahay absolut waayo hadda een, marka meesha ay nabad la-aani jirto dadku kama fakari karaan inay wax kala qabtaan oo aan ahayn inay ka fakaraan sida ay ku badbaadi lahaayeen sidoo kale waxaa yaraanaya fursadaha ay dadku u heli karaan inay shaqooyin wanaagsan helaan marka maalgashigii ayaa bilaabmaya iyo een, dhaqa- dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo fursado badan ha sidoo kale dhallinyaranimadii ayaa weli meesha kusii jirayso dhallinyaradu markay nabad haystaan oo kuwa maqaayadaha fadhiista bannaanka sheekeeya markay fasax leeyihiin badda tago soo dabaasha intaasaa meesha ka baxaysa haddaanay nabadu jirin waryaheena jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi guud ahaanba dhalinta dalka jabuuti ayaa ku naaloonaya nabadda iyo horumarka baaxadda leh ee ka jira dalka jabuuti iyadoo nabaddaasina ay keentay in dhallinyaro aad u fara badan ay ka faa'iidaystaan ganacsiga xorta ee ka jira dalka jabuuti iyo shirkadaha iyo hay-adaha ajanabiga ah ee fadhigoodu yahay dalka jabuuti marka laga reebo dhalinta u adeegta dalka ee dowladda u shaqaysa iyo dhalinta kale ee bilaa shaqada ah balse naawilaya haddaba qaar ka mid a dhalintaasi sida gaarka u shaqaysta ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda shaqo iyo sida ay u arkaan fursadaha shaqo ee ka jira xilligan dalka waxayna carabka ku adkeeyeen inay hadda tahay xilligii ugu fiicnaa ee dhalintu ay ka faa'iidaysan lahaayeen horumarka ka hana qaaday dalka waxayna dhalinta kale fikradaha kala duwan qaba ugu baaqeen inay dalkooda hoos u eegaan In dhalinyaradu dhalinyaradu wallahi maanta aad bay u fiican yihiin in eh, madaxweynaha iyagu uu u fikiray dhalinyarada aad buu ugu fikiray waqti buu siiyey wuxuu yidhi dhalinyaro maanta in wadanka shoomeera ma arki karo wixii shaqo tegana way shaqo tegeen inta fadhidana waa loo fikiraya insha allah marka wadanka iyagu maadaama uu horumar in tallaabo hore u qaaday ganacsiga iyagana in horumar in tallaabo ayuu hore usii qaadayaa walaal horumarka dalkan jabuuti ka jira een, wax la qiyaasi karaya maaha wax la koobi karaya maaha Ee, waxaan rajaynaynaa insha allah in aan noqno een, ee, dalalka mucjisada ee adduunka ka yaabiya horumarkoogu waxaan odhan lahaa ee, nin walba isaga ayaa aqalkiisa maaragtay daryeela marka waxaan odhan lahaa dalkiina daryeela si maaragtay aad uga faaiidsatiin kheyraadka dalkiina ku jira iyo maaragtay een, fursadaha qaaliga ee dalka huya laga helo nabadda waa qaali weeyaan een, ee, waxaan doonaa aad ka eegatiin jabuuti nabadda ka taagan nabadda jabuuti ka taagan waxa ay maaragtay sabab u noqotay in dhalinyarteedii ay heer gaadhaan ay aflaxaan adduunkana laga qiimeeyo marka inagana si adduunka lanaga qiimeeyo waxaan odhan lahaa dhalinyarta wadamada jaarka ee walaalaha ee soomaaliya in ka faa'iidaysa wadankiina oo maaragtay een, wadankiina nabadda u horseeda anoo ka hadlaya ku hadlaya magacii dhallinyarta heer jabuuti waxaa odhan lahaa waddankeenu waa waddan yar waa waddan dhaqaalihiisu iminka soo kacayo waa wadan la odhan karayo dhaqaalihiisu meel boominka geeska afrika ka taabanayaa markaas waddankeenu wallaahi horta shaqa shaqo badan shaqo abuur baa ka jiraa shaqooyin badanoo iminka furfurmaa jira sida iminka boorarka la dhisayo tareenka sidoo kale marka waxaa odhan lahaa dalkeenu waa dal nabada waa dal lagu nasan karo amba loo soo dalxiis tegi karo markaas dhallinyarta Egypt waxaa ka odhan lahaa ka faa'iidaysta dalkiina hoos u eega dalkiina Ah, wax walba waa haysanaa dowlad nabadaa haysanaa dal nabadaa haysanaa dal waxaa leenahay boor leh in shimaandafeerkii leh wax kasta leh ayaa leenahay marka waxaa odhan lahaa dhallinyare dee waddankiina u kaca waddankiina dib u eega dhaqaalihiisa meel ka gala dee koonihii dhallinyarnimo ka gala sidaad maqlayseene dhalintaasi carabka ay ku dhufteen dalka jabuuti waxaa ka socda mashruucyo aad u waaweyn kaasoo la rajaynaya inay ka faa'iidaystaan boqolaal dhallinyaraha oo reer jabuutiya waxaana ka mid a mashruucyadaasi dhismaha boorar ama dekado caalamiya oo ka badan shan iyo sidoo kale dhabaha tareenka ay isku xiri doono jabuuti itoobiya iyo wadamo kale waxaana haatan tababaro u qaadanaya sida ay howlahaasi uga shaqayn lahaayeen dhallinyaro aad u fara badan waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ku sheekaystaan xilliyada ay kulmaan dhalintu ayayna ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee ay soo hadal qaadaan xilliga la furi doono dhabaha tareenka iyo goobahaasi kala duwan waxayna noqonaysaa xilligii ugu horreeyey ee dalka jabuuti laga hirgeliyo mashruucyo sidan u ballaaran taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyaro aada u fara badan sagal siciid faarax barnaamijka madasha dhallinyarada v o a jabuuti
haye ismaaciil dee dhinacii heesaha la soo gaadhay weliban kuwo cusub baa tiri waa noo haya haye waxaan soo qabanayaa codka macaan ee xamda kuwiin heestan waxaa la yidhaahdaa kala guur waaw balaynu eegno
hadduu kala guurku dhacay jacaylkeennii godgalay maantana gacaltooyadii dartaa dartaa dartaa godobaysan tahay dartaa dartaa dartaa godobaysan tahay hadduu kala guurku dhacay jacaylkeennii godgalay maantana gacaltooyadii dartaa dartaa dartaa godobaysan tahay dartaa dartaa dartaa godobaysan tahay Kuyaan baan ku samree kagama waad gees martee hagocan waad tad gabtee hagarantadadii shalay hadeer lama gaadhay haadee lama gaadhay haadee Kuyaan baan ku samree kagama waad gees martee hagocan waad tad gabtee hagarantadadii shalay hadeer lama gaadhay haadee lama gaadhay haadee hadday galdaloola tahay aday gacanka heleen kuwaad ii garabsatee kaguuro waxay kuu hayeen kamaal adigaa godley kaguuro waxay kuu hayeen kamaal adigaa godley hadday galdaloola tahay aday gacanka heleen kuwaad ii garabsatee kaguuro waxay kuu hayeen kamaal adigaa godley kaguuro waxay kuu hayeen kamaal adigaa godley anigu geedgeed ku maran mar kale kuma geli karee maantaba garab hayga filan jacayl jacayl jacayl dambe hay gorfay jacayl jacayl jacayl dambe ha igorfay anigu geedgeed ku maran mar kale kuma geli kare maantaba garab ha iga filan jacayl jacayl jacayl dambe ha igorfay jacayl jacayl jacayl dambe ha igorfay
haye waxay Ismaaciil.
tidhi anigu geed geed ku maran mar kale kuma geli kare jacayl dambe Ha waxay igorfayn.
leedahay ka gudub wuu gaagaxaye hadduu gogolciyo Wow. Dee meesha ereyoomi reebine yaa ereyoomi reebine Guyaal jacayl dambe ha welibana iga aad lumin.
aad laysugu yar laakiin laakiin magacan fiiriyo kala guur waxaa maqli jira xilliga kala guurka ee siyaasadda soomaaliya waa jacayl kala guura
waa jacayl kala guura geed geed ku maran maxaa ka tira geed geed ku maran macnaa waxa weeye waa qof meel kale la haya marka laabtu hadda- haddaanay haddaynaan isla haynin ha waxay tiri iga sii dhaqaaji codka macaan ee xamdi kuweyn heestii kala guur aanu intaasi ku dhaafna haye ismaaciil haatanna dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay goolhayaha cusub ee kooxda liverpool loris carias ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qorshihiisu uu yahay in uu doonayo in uu noqdo goolhayaha koowaad ee kooxda liverpool ciyaaryahankan labaatan jirka ah ayaa dhowaan waxay kooxda liverpool afar dhibic toddoba milyan oo lacagta baanka ingiriiska ay kala soo wareegtay kooxda mens ee dalka jarmalka waxaana uu sheegay inuu doonayo in uu booska koowaad kala wareego goolhaye simon mignale ciyaaryahankani ayaa u sheegay wargeeska beeld ee ka soo baxa dalka jarmalka in uu doonayo inuu u dagaalamo sidii uu ku noqon lahaa goolhayaha koowaad waxa uu yidhi tartanku waa qayb ka mid a dhaqanka kooxaha waaweyn waxaan doonayaa in aan noqdo lambarka koowaad waxaan doonayaa inaan guulo la gaaro kooxda liverpool oo dhowaana aynu ka cayaarno ciyaaraha qaaradda yurub naadiga liverpool ayaa dabcan waxa ay sanadkan seegtay ciyaaraha koobka horyaalada yurub iyo sidoo kale kan yuruba league dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee xulka qaranka dalka jarmalka jerome boteng ayaa waxa uu sheegay in cunsuriyaddu ay tahay weli dhibaato haysata dalka jarmalka ciyaaryahankan ayaa u mahad celiyey ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel kadib markii ay cambaaraysay siyaasi lagu magacaabo alexander golan oo jeediye hadal cunsuriyad ah oo ka dhan ah ciyaaryahan boteng golan oo ah ninka maamula xisbiga midigta fog ee dalka jarmalka e f d la yidhaahdo ayaa waxa uu sheegay inaanu jeclaan lahayn in ciyaaryahan jeremy boteng uu noqdo deriskiisa boteng waxa uu sheegay in dhibaatadani ay tahay mid u baahan in dalka jarmalka uu ka gudbo ciyaaryahankani ayaa waxaa iska dhalay aabe asal ahaan ka soo jeeda dalka ghana iyo hooyo dalka jarmalka ku dhalatay ugu dambeyntiina ciyaaryahan zalatan ibrahimovic ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu ku raaxaysto wararka been abuurka ah oo ay ka qorayaan warbaahinta caalamka qaarkood ciyaaryahankan ayaa waxa uu yahay nin madax bannaan oo ku biiri kara kooxdii uu doono kadib markii uu ka tegay naadiga baris saint germain ee dalka faransiiska waxaana si aada loola xiriirinayaa in uu imaan doono dalka ingiriiska iyadoo oo la sheegay in uu ku biiraya kooxda manchester united inkastoo wararkaasi yihiin kuwo laisla dhex maray oo keliya ciyaaryahan ibrahimovic oo arrintan maanta ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan jeclahay inaad iga qortaan sheekooyin badan waan ku raaxaystaa waxaan doonayaa inaan arko qofka beenta ugu weyn samayn kara kadibna waxaan idiin sheegi doonaa runta iyo halka aan ku biirayo ibrahimovic ayaa wuxuu caan ku yahay hadalladiisa ku dhisan markaasi kaftanka xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha falastiinay markii dhoweyd hees laba kun iyo lix iyo tobanka abad inoo soo qabatay haatanna mar kale
hadda waxaa leedahay heesaha een, dadka qaar isku dooq maaha dadna heesaha cusub ay jecel yihiin dadna heesihii hore ay jecel yihiin marka ma xaggii horead inoo celina haatan marka maadaama hees labada kun iyo lix iyo tobanka aan qaadanay cadaaladdaa la fiirinaya waa in gadaal wax yar loo noqdaa laakiin heestan lafturkeeda ma aha ismaaciil oo mid saa usii dheer haye waa heestii anigu weli sidii baan ubax kugu salaama waxaan filaya waa khadrad daahir iyo daa'uud cali masxaf
anigu weli sidii baan soo dhowow ku leeyahay anigu weli sidii baan saxabka ku tumaya anigu weli sidii baan soo dhowow anigu weli sidii baan ubax kugu salaamaa anigu weli sidii baan saaxabka kugu tumaya anigu weli sidii baan saaxabka kugu tumaya aduusemi khayrkay ku siiya xalaafkii waxaba maad samaynani nasiibka sida dhala nasiibka sida dhala aduusemi khayrkay ku siiya xalaafkii waxaba maad samaynani nasiibka sida dhala nasiibka sida dhala
aniga weli sidii baan qalbigu saafi ku yahay aniga weli sidii baan sama kugu taliya aniga weli sidii baan qalbigu saafi ku yahay anigu weli sidii baan sama kugu taliya
ismaaciilow daa'uud kabanka aad maqashay ayuu ka dhawaajinayay codkana waa cabdiqaadir cumar macalin jubba iyo khadra daahir cige waan gartay guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada ahayd dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
waxba ma samaynin isaseega dunida subaxa noolba joogta ma dhammaad wasaaka ma dhammaad wasaakana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.